bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacadda ee sanaayo caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada iibisa muuska ee magaalada jowbhar oo walaac ka muujiyey burburka waddooyinka gobolka shabeellaha dhexe beeraleyda gobolka shabeellada dhexe oo ku baaqay in laga taageero dayactirka goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan oo si weyn looga dareemayo suuqyada magaalada jowbhar ee caasimadda hirshabeelle xubinta salifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimo idaacadda ee sanaayo akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda kenya oo xabsiga dhigtay dad ay ku eedaysay in ay jebiyeen xeerarka lagu xakameynayo xanuunka covid sagaal iyo toban
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tillaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta wada naga dhegaysanaysaa intaaad maqasheen waa qodobada ugu door koronaa warka habeenimo idaacadda isnaay iminka u diyaargaroob ah qodobadaasi oo faahfaahsan ganacsatada iibisa muuska ee magaalada jowbhar ayaa walaac ka muujiyey burburka waddooyinka gobolka shabeellada dhexe maryamo sheekh cabdi ayaa qodobkani eegaysa ganacsatadan ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay beeraha qudaarta gaar ahaan muuska iyo biyo-la-aanta ka jirta webiga shabeelle iyadoo ay qaaligaroobeen muuska beeraha laga soo iibiyey ee janaale iyo afgooye mahad xuseen sabriye oo ah ganacsatada ku dhex jiray sanooyin badan iibinta muuska ee suuqa magaalada jowhar gaar ahaan suuqa hanti wadaag waxa uu raadiyo isnaay u sheegay waxaa looga kala siisto mooska cariiri boogalame maalmahan dambe ee biyola-aana dhacday alxamdulilaahi rabbialcaalamiin qudaartiina xamar bay ka qaashay kiintaal moos hadda waxaan kasoo bixinaynaa malin aan kasoo bixinaynaa markayni horena waxaan kasoo bixin jirnay shan boqoloo kun waxaa laga keenaa janaale ilaa afguyaa laga keenaa waxaan ku dhex jiray muddo shan sano camal wallaahi koley toba heer johor sidooda bannaan mooska sidooda bannaan waxay ku rabaan xabad kunay ku rabaan mooskana annagana wuxuuna gadayaa markaan xisaabnay kiintaalkii milyan xabadii markaan u qiimayna waxay noqotay xisaabsan tahay wallaahi kun iyo shan hadduu kayraya ma la iibi karo mooska waxaa loo qaataa tuulooyinka jalalaqsi biyocadde arbucoy meel la dhahaayo ayaa loo qaataa wakhtigai aan faa'iidaysa lahayn waa hadda qoraxeedkan waa kiintaalka muuska ayaa markii hore waxa ay ku soo iibsan jireen waxaana kasii iibsada oo loo kala dhoofiyaa tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada jowhar sidoo kale waxaa loo kala qaataa xaafadaha magaalada jowhar oo dukaamo yaryar ay ka furan yihiin haddana muuskiyaan ugu qaaday waxyar ka bacdina hadduu ilaa yaraa waddooyinka waxaa kala goynaya dhiiqo qudaartiioo qaali ah iyo roob ayaa kulmayo wallaahi koleytaba dadka safarada le qaato inta badan mooska ceeriinka magaalada moos ceeriin makaan ogolnaya moos bisiley rabaan maarso bisi maarso wallaahi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hadda wax oo khasaaraha maku qabno laakiin qudaartii baa naga yaryaaraatay alxamdulilah ilaahay alyoonkayna wuu naga siiyaa markii hore waa fiicnaa jirnay faa'iidadayna aaday u fiicneed laakiin hadda koleytaba lafadla dirir leen taaganahay mahad ayaa intaasi ku daray inay kusii cabsi qabaan inuu sii qaaligaroobo maadaama la filayo roobabkii xilliga guga ee waddooyinka ay xirmi karaan islamarkaana uu ciriiri geli doono muuska sida uu sheegay ganacsade mahad beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku baaqay in laga taageero dayactirka goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle waxaa jira tuulooyin badan oo iminka isku diyaarinayo xilibeereedka guga si ay u dacbadaan dhulbeereedkooda maadaama inta badan ay ku nool yihiin wax soo saarka beerahooda balse beeraleyda tuulooyin qaar ayaana awoodin in xilligan ay tacbadaan beerahooda sababo la xidhiidha goobihii uu ka fatahay webiga shabeelle oo aan weli lagu samaynin wax caratuur ah sida uu sharaxayo ismaaciil yoonis oo ah gudoomiyaha tuulada mareerey xiligu waxay ku la arku diyaar garoowayaan ileen tana ma bahayaanbo ileen hadday beertiina ay tacab rabto ee haddii la tacban hubigii au soo baxaayo anaga diyaargarow xilligiisa waan joognaa laakiin maskax wax ku diyaargarayno ama tacab ku qabano aanba haynanba hubigaasoo meelna laga saarin ama tacab maba qaba karnabo niyow dadka waxay ku noolaanaan horta waxuu ilaahay siiyo shaqo iyo meelihii kaloo wax ka heli karaanay tabar anaga hadda aan huu ku guurno uma dhamo xaaladayna xaalad oo ma aragtay dad naga qudbayn sidoo kale guddoomiyaha waxa uu tilmaamay inay jiraan in xilbeereedyo badan aysan tacbanin dhulbeereedkooda isagoo codsi u jeediyey mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabeelle saddex fasal afar fasal lacag lagu leeyahay ee qofkii lacag lagu sii haysto deen lagu sii qabsanayo barus wax ku tacbadaba laheen makiinkii laga sii yeelin hugina uu sidiina sii yahay marka taas dadku waxaa saacaas u fudud inay iska dhuxulgoostaan inay iska shaqaystaano iska shaqatagaano meelahooda kale iska iska aadaan ilan ma bahayaanba maskax ma bahayaanba ay wax ku tabcaanay bahayninba in la hubigayaabo ma aragtay haddeetan cirka waa gocoy ama waa waa birqoohaya hadda dis imaado waadig imaado sideeda igu soconayaan marka tacabkaas waxaa lagu jeeda ama dawladda hirshabelle ha noqoto ama hay-adaha kale caalamka ha noqdaan dad anagana caawiyo inaan helno ma ogiye anaga tacab ma qabsan karno waxaan ku tacbanana ma haysano bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabsi ka muujiyey goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle xilli la filayo inuu biyo keeno webiga shabeelle u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle xalima cali ibraahim ayaa qodobkani eegeysaa waxaa si weyn suuqyada magaalada jowhar looga dareemayaa u diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo suuqa laga dheehanayo mashquul badan haddaba ganacsatada ku dhaqa magaalada jowhar ee iibisa raashiinka qutuldaruuriga ah ayaa waxay reediyo isna ay kaga warbixiyeen sida ay uga diyaargaroween bisha barakeysan ee ramadaan
si wacana lagu diyaargarooba laakiin inkastoo dadkii masaakiinta ah oo dadkii dibadaha soo caawin jiray oo ayaga coronavirus la shaqaysala xogo macnaha mataqaanaa waa gaabisaa jiro maciishadan xogo kor u socdaa jiro sida saliidoo kaleete iyo maxaan ku yidhahdaa baastadoo kaleete baastooyinka horta xamar waaba laga leeyahay inta kale xogo waa iska xogo bariiskoo kaleete adiga kor u socdaa jiro xogo sidii hore waxbaa ku darsamay dhanka kale ganacsatada iibisa alaabta maacuunta ayaa iyagana dhankooda sheegay diyaargarowga ku aadan bisha barakeysan ee ramadaan waxaa udhexeeya marka hore caadi maacuun muska caadi aa la gadaa laakiin hadda markii oo ramadaanka aada lagu soo diyaargaroobay garaafada cabitaanka way kala duwan yihiin noocyadaas qaar soddon doolar qaar labaatan shan qaar tuman shan waxba siiyayihiin waxaan soo dhaweynaynaa bishii ramadaan aad iyo aad ayaan ugu qanacsannahay waanu ku faraxsannahay maxaa yeelay bishaan heetay wax badan ayaan sugnaay suuqa gobolka shabeellada dhexe ee degmada degmada jowharne aad ayuu isku sii bedelayaa ganacsigiioo soo kordhaayo maashaalla aada loogu dabaaldegooyaa ina ramadaanka la sooma haddoo ilaa yara aad iyo aad maashaalla suuqa sida hore wuu iska bedelay wuu socdaa dhaqaaqkiisa aada u wanaagsan yahay maashaalla dadkii ramadaanka waa soo dhaweeyan maacuun waa gatooyin marka waa la gadanayaa maashaalla waa la rabaa ina insha allah la soomo waa loo diyaargalowaya maashaalla tabaarka aad iyo aad aa loogu diyaargarowaya maashaalla dhaqdhaqaaqa suuqa u jeedaan ramadaanka qaabkii loo soo dhaweyn lahay ayaa lagu sii wajahayahay cumri dheer cibaado suuban allah nagu gaarsiiyo cumriga cumrigaa ka dhimanaya laakiin insha allah suuq waa u jeedaa hadda qaabkiisa ramadaan waa loo diyaargaroowaya aad iyo aadaan aad iyo aad ugu diyaargarooweyna ramadaanka farqa aad iyo aad weyn aa ugu dhexeeya waa hadda ramadaanka hore ramadaankan isku mid maahan maasha allah midkaan hadda dadka aad iyo aad ay ugu fircoonsan yihiin dadkan waxaa u malaysaa inay ramadaanka dhararayaan iyada uu fooda inagu soo hayo bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa sare ukac laga dareemaya raashinka qutul daruuriga ah taasoo dhibaato ay kala kulmayaan dadka danta yar ee aan awoodin inay iibsadaan raashinkaasi dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeenimo idaacadda ee sanaay jowbar shabeellaha dhexe ee soomaaliya markaana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaar ah cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada alaab waxaan ku eegnaa raashiinka qotur daruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya kooiyo toban kun oo shilinka soomaaliya madaalka masagadana waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya toban kun oo shilinka soomaaliga halka madaalka ama koombada digirtana suuqyada jowhar kala iibsanayo labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga salbukada waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliya markaana lacagaha sarafka sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka kala sarfanaya laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliya dhegaystayaal waanaga inta xubinta sarafka iyo suuqada mahadsanida cabdicasiis halka warkaas sida kaga imaanayo waa idaacadda eysanaay jowbahar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay dad ay ku eedeysay inay jebiyeen xeerarka lagu xakameynayo xanuunka covid sagaal iyo toban ciidamada ismaamulka magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta xirxiray in ka badan boqol toddobaatan iyo toddoba qof oo lagu eedeeyey inaysan u hogaansamin amarada dowladda iyo tallaabooyinka caafimaadka lagu xakameynayo xanuunka covid sagaal iyo toban goobta dadkaasi laga xirxiray ayaa waxaa ka jiray isku imaatin ballaaran waxayna keentay in ciidamada booliiska ay tagaan islamarkaana ay xirxireen badi dadkii ku sugnaa goobtaasi taliyaha booliiska ismaamulka nairobi ayaa sheegay in qaar ka mid a shakhsiyaadka la xirxiray ay ku dhex jireen goobo lagu caweeyo halka kuwa kalena aysan sidinin maaska inkastoo ay ku sugnaayeen goobo dad badan ay joogeen sidoo kale waxa uu taliyuhu hadalkiisa ku sii daray in eedeysanayaasha maxkamad la soo taagi doono biri oo talaado ah islamarkaana booliisku ay sii wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo in si weyn lagu hoggaansamo amarada lagula dacaalayo caabuqa covid sagaal iyo toban warkii waaad kala socoteen idaacadda isnaa jowbar shabeellaha dhexe soomaaliya waanageynta warka waxaad la socotiinaya anigoo cabdiweli axmed dilowle timcadde cismaan cabdalla cismaan waa uu soo saaray halka uu farsameynaya injineer seki intaan warka xiga aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah